axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland ayaa waxa uu dalacsiiyey cabdixakiin xasan cartan oo ah taliyaha aagga waqooyi ee magaalada kismaayo ee ciidanka booliiska maamulkaas axmed ayaa taliyahani u dalacsiiyey darajada gaashaanleh kaas oo uu ku ammaanay inuu iska diiday damaca guracan ee ay dowladda federaalka ku doonayso in ay ku kala furto maamulkiisa sida uu hadalka u dhigay taliyaha ayaa waxa uu horay u sheegay in xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka uu u soo diray lacag dhan sagaal kun oo doolar si uu hoggaan ugu noqdo afgembi xilka loogu tuuri lahaa axmed madoobe balse uu iska diiday arrintan tani ayaa ku soo aadaysa iyada oo xiisadda u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland ayaa u wareegtay dhanka gobolka gedo labada dhinacna ay weli yihiin mudac mudac ku taag oo aysan jirin wax xal ah oo laga gaaray khilaafkooda